بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب صلة الرحم تزيد في العمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه باب باب حويهي صلة الرحم قرابة الله حديرية تزيد في العمر وحي كردساء وهي زيادة عمرها يدادة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحليهي rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man axabba qofka jeclaada an yunsaa lahu an yubsata lahu fii risqihi arsaaqadda in loo waasiciyo oo arsaaqadda loo ballaadhiyo wa an yunsaa lahu fii aarihi raadkiisana dib loo dhigo amba cimrigiisa dib loo dhigaa falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo xadiidka labaadna waa la macne abi hureyra radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مقل رسولك عليه الصلاة والسلام سقوله من سره قفك كفر أحسن أما قفك الربين كفرحه أن يبسط له في رزقه أرساقد إن الله واسعي الله بلاريه وأن ينسى له في آثره راتي سندب لوردقه أما عمره سندب لوردقه فليصل رحمه قرابدي ساحر يديه لبدا حديثه وحي تلماميان horena waxaynu uga soo sheegnay qaraabada xidhiidhinteedu meesha ay ku taallo waxyaabaha ay faa'iideyso waxaa ka mid a in qofka qaraabada xidhiidhiya arsaaqaduna ay u badanayso oo busaaradda uu ka baxayo hadduu busaaradaysan yahay hadduu xoolo haystana xooluhu ay u badanayaan oo macaashku u badanayo sidaasoo kale cimrigiisuna uu siyaadayo uu kordhayo dabada laga furayo xadiidka koobaad anas bn malik radia allahu tacaala canhu abu xamsat alansaari alkhasraji khaadimu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam adeegihiisii amba shaqaalihiisii ayuu ahaa toban sannadood waa la wada yaqaanaa anas bnu malik hooyadii umu sulaymna waa la yaqaanaa gabadh taariikh fiican islaamka kole ayay ahayd anas ibnu malik radia allahu tacaala canhu hooyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay u keentay isagoo toban jira amba isagoo sagaal jira dabeete nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi rasuulkii ilaahay waan kuu hibeeye ha kuu shaqeeyo toban sano oo kaamila ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam qabaane amba adeege uu ahaa waa kii markaa anas lahaa radia allahu tacaala canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam toban sanaa la joogayo shay aan sameeyey oo qalad rasuulku u arka maxaad u samaysay ma odhan waxay ahayd inaan ka tago waxay ahayd inaan sameeyo oo aan samayn waayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam maxaad u samayn weyday akhlaaq wanaagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ima odhan saxaabi qiimo badan ayuu ahaa labaatan jir isagooba rasuulku calayhi salaatu wasalaam geeriyooday waa lagu ixtiraami jiro o waa lagu qadarin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeegihiisa inuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ana siuu duceeyey umu sulaym oo hooyadii ah ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida cunto wanaagsan u keentay dabeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi cuntada halkeedii ku celiya weelkeedii ku celiya waan soomanahay dabadeedna uu muslaymu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u duceeyey waxay ku tihi markaa rasuulkii ilaahay dan gaara baan leeyahay dantaa gaarka ah iigu ducee dantaadu waa maxay buu ku hi waxay ku tihi inankayga anas ayaan rabaa inaad u ducayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi allaahuma akfir maalahu wa waladahu wa atil cumrahu waqfir lahu wabaarik lahu fiima acaytahu marka la isku geegeeyo riwaayaadka xadiidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam anas wuxuu ugu duceeyey ilaahay ou maalkiisa badi ubadkiisana badi cimrigiisana dheeree dembigiisana dhaaf waxaad siisana ilaah u barakee maxaa ka dhiman adduun iyo aakhiro labadiiba waa la isugu daray maalkaagoo bata iyo ubadkaagoo bata waxay kugu darantahay ubadkaagoo bata oo maalkaagu uu yaraado faqiir baa ku jira halkaasu waa isla kadiidmaysaan fii bacdi ayaan dhibaataada ku noqonaysaa ya culays haddii maalkaagu uu iska bato caruur aanad lahayna macno badan kuu samayn maayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu duceeyey ilahay inuu maalkiisana badiyo ubadkiisana badiyo dembigiisana dhaafo cimrigiisana dheereeyo wixii soo galeen gacanta uu ku dhigana ilaahay inuu barakeeyo u badiyo ducadaas way ku dhacday anas ibn maalik radia allahu tacaala canhu cumrigiisu uu dheeraaday wuu weynaado nin weyn buu noqday haddana gabow iyo asaasa kama muuqan barakadu way ka muuqatay wuxuu yihi wixii aan gacanta saaro ee hantiya ee ganacsiya faa'iido dadku aanay qabin oo fara badan baan ku arki jiray ubadkiisu way bateen oo tiraday ka baxeen wuxuu leeyahay anas baa sheegayo inantayda la yidhaahdo umayna waxay ii sheegtay waxay ii sheegtay basra oo keliya in lagu aasay ubadkayga boqol iyo labaatan wax ku dhow basra oo keliya intii ku dhimatay amba iyagoo yaryar amba iyagoo saqiira amba xanuunu ku laayey daacuun baa laayey taqriiban siddeetanna waa la sheegaa boqol iyo labaatanna waa waa inta dhimatay oo keliya inta nool baa kasii badnayd ubadka dhabarkiisa ka soo baxay iyo ubadkiisu ubadkay sii dhaleen lama tirin karahayn markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ducadiisaa ku dhacday nin barakaysan buu ahaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u shaqaysan jiray wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man axaba an yubsata lahu fii risqihi qofka jeclaada arsaaqadiisu inay ballaadhato wa an yunsaa lahu fii aarihi raadkiisa in dub loo dhigana amba cimrigiisa dub loo dhigo falyasr raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo xadiiska labaad ee abu hureerena wuxuu leeyahay man sarahu qofka jeclaysanaya ee xiisaynaya an yubsata lahu fii risqihi arsaaqada in loo ballaadhiyo wa an yunsaa lahu fii aarihi raadkiisa in dib loo dhigaa falyasl raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo labada xadiis waxaynu ka faa'idaysanaynaa ibni aadamku inuu iska jecel yahay in xoolihiisu ay bataan man axabahu ama man sarahu qof aan jeclayni ma jiro ninka kuha anigu oolaa xoolaa ma jeceli waa beentii haddii kale waa safiih waa nin maangaabahoo caqli aan lahayn aan wax kala garanin qofka caadiga wax kala garanaya hadduu jaahil yahay iyo hadduu caalim yahay iyo hadduu caabid yahay iyo hadduu caasi yahay xoolaha iyo maalka waa la jecel yahay naftuu ilaahay subxaana wa tacaala ku abuuray masaalixdii noloshuna way ku taagan tahay marka waxaa meesha laga qaadanayaa naftu inay iska jeceshahay arsaa xoolaha haysta inay bataan haddaad taa doonayso dariiq baa la sheegay caawa sidaasoo kale qofku waxa uu doonayaa adduunka inuu sii joogo wuu isku sii naadhinayaa qofku adduunka wuu isku sii nabayaa in laga qaado ma ogola haddaad xataa gabowdo oo boqol aada dhaafto oo lagulaha cawa ma lagu dilaa waxaad ma iyarkaadiya hadda kadeedkii adduunkaabaad ku jirtaa oo waxba cuni kari maysid waxba cabi kari maysid cunta waxba ku tari mayso xaal adduun meelna kagama aadanid haddana qofku wuxuu jeclaysanayaa uun inuu maalmo baaqisii ahaado waa wax qofka ibni aadamkaa ku abuuran qofka doonaaya cimrigiisa in la kordhiyo arsaaqadiisuna ay badataa qaraabadiisa ha xidhiidhiyo hadduu qaraabadiisa xidhiidhiyo xoolihiisuna way badanayaanoo way tarmayaan dadku xaggaasi wax ka fahmaan cimrigiisuna wuu siyaadayaa sida iimaankuba u siyaado xadiiska horen umalaynaya inaan hore usoo macnaynay hore u soco baabun man wasala raximahu axabahu ahluh qofka xidhiidhiyo qaraabadiisa ehelkiisuna wuu jeclaadaa labadaa xadiisi hore labaduba waa saxiix ka hore bukhaari iyo muslimki muslim iyo keyrkood baa wariyey ka labaadna bukhaari iyo abu daawuud iyo keyrkood baa wariyey waa labaduba waa saxiix can ibni cumar qaala wuxuu hi man laqiya rabbahu man itaqaa rabbahu he man itaqaa rabbahu qofka allihii ka cabsooda wa wasala raximahu qaraabadiisa xidhiidhiya nusia lahu nusia fii ajalihi ajashiisa dub baa loogu dhigaa wa huriya maaluhu maalkiisana hodan baa laga dhigaa wa axabahu ahluhu ehelkiisuna wuu jeclaada waa xadiis saxiixa tirmidi iyo xaakim iyo axmed iyo keyrkood baa wariya waana xadiis xasana dheh saxiix maahe waa xadiis xasana man itaqaa rabbahu qofka allihii ka cabsooda wa wasala raximahu qaraabadiisa xidhiidhiya nusia lahu fii ajalihi ajashiisa dib baa loogu dhiga waa la riixaa waa ninka hore usoo macnaynay wa huriya maaluhu maalkiisana waxaa laga dhigaa hodan asara asaraa waa deeqsinim waxa wey waa hodantinimada wa axabahu ahluhu ehelkiisuna wuu jeclaadaa dadkiisuna way jeclaadaan qofku wuu iska jecel yahay dadku inay jeclaadaan in la ammaano magac fiican uu ku dhex leeyahay sumcadiisu ay wanaagsan tahay dadku ay jecel yihiin qof kastaaba wuu jecel yahay gaar ahaan ehelkiisu qofka inay jeclaadaan ubadkiisa iyo oorihiisa iyo walaalihii iyo adeeradii iyo ilmaaftiyadii inay jecel yihiin ay ku faanaan qofku wuu iska jecel yahay waxyaabaa lagu hela waxaa ka mid a qofku qaraabadiisa inuu xidhiidhiyo can ibni cumar radia lahu taa radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi man itaqaa rabbahu qofka allihii ka cabsadoo ka baqda wa wasala raximahu qaraabadiisana xidhiidhiya unsiya lahu fii cumrihi cumrigiisaa dib loogu dhigaa wa huriya maaluhu maalkiisana hodan baa looga dhigaa wa axabbahu ahluhu ehelkiisuna wuu jeclaada waa xadiiskii horeo kale baabu baabun biru اlaqrabi falaqrab in samafalka la gaadhsiiyo qofba qofkuu kaa xigo qabyaalad maaha walaalkaa iyo inaadeerkaa iyo maa ku xigaa walaalkaabaa ku xiga samafalkana waxaa u horeeya walaalkaa labadaasi hadday laba faqiir ay yihiin oo labaduba ay baahan yihiin oo aanad wada caawin karin ka ku soo xiga ayaad siinaysa qaraabana ma maaha qabyaaladna maahe shareecada noocaasa alaqrabu falaqrab hooyada iyo aabbaa waxaa ku sii xiga amba waxaa kugu sii xaq badan hooyada saasa usoo kala horeeya can khaalid ibnu micdaan alkulaaci alxemsi nin taabiciya oo toddobaatan asxaabtii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ka mida soo gaadhay ayuu ahaa waxaa la odhan jiray khaalid ibnu macdaan alkulaaci alximsi toddobaatan ka mida asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ayuu la kulmay can ilmiqdaam ibnu macdi yakriba saxaabigaa la yidhaahdo miqdaam ibnu macdi yakriba abu yaxya alkindi wuxuu ka mid ahaa wafdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimid caamulwufuud kinda reerkii la odhan jiray wafdigii ayuu la socday wuxuu dhintay isagoo koob iyo sagaashan jira sanadkii siddeetan iyo toddoba oo nin saxaabiya oo macruuf oo la yaqaano almiqdaam macnaheedu waa geesiga waa soomajeysti waa horu socday min alqidaam yani min alqidaam hore sooma almiqdaam waa ninka aan soo jeesan waa geesiga dee hooyooyinku ilmahooda markay magaca u bixinayaan libaax iyo aar meedhan iyo asad baa loo bixinaya soo maaha marka miqdaamna wuu ka mid yahay magaca qofka loo bixiyaana dabeecaddiisa qeyb weyn buu ka yahay qofka iminka haddaad aragto qof farxaan la yidhaahdo waa farxaanun redinku fiirsada waa qof iska furfuran oo qosol badan oo weji maqsuuda leh oo cadhadiisu ay yar tahay haddaan kuu bixiya qadbaan ka waran waa qadbaan waa kii cadhada badnaa cadhaysane baa waa cadhoonaysaa un iraadada ilaahay qofka iyo magaciisu xidhiidh baa ka dhexeeya haddii qofka jawaad loo bixiyo jawaad waa deeqsiga ilahay idinkii deeqsi buu noqonaya marka asmaada ubadka waa loo dooraa magac wanaagsan oo macno wanaagsan leh oo laga yaabo hadhuuta saameyn inuu ku yeesho ayaa ayaa loo dooraa miqdaam ibnu macdi yakriba wuxuu leeyahay annahu samica rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam waxa uu maqlay rasuulka ilaahay oo yaquulu leh ina allaha ya'murukum ilaahay wuxuu idin farayaa ina allaha la yuusiikum ilaahay wuxuu idinkula dardaarmayaa amba ilaahay wuxuu idin amrayaa biummahaatikum biixsaani ummahaatikum hooyooyinkiin inaa u wanaag samaysaan uma yuusiikum biummahaatikum uma yuusiikum biaabaa'ikum dabadeedna haddana wuxuu idin farayaa inaa hooyooyinkiin u samafashaan dabadeedna aabbayaashiin uma yuusiikum biاlaqrabi faاlaqrab dabadeedna midba midka uu ka dambeeyo midba midka uu ka dambeeyo ee uu ku sii xigo in loo samafaro midba ku kaaga soo dhow yahay alaqrab falaqrab halka xadiiska loo baabaystayna waa halkaa waxa uu tilmaamayaa un xadiisku waa xadiis saxiixa ibnu maaja iyo axmed iyo xaakim iyo keyrkood baa soo wariyey waa xadiis saxiixa oo sugan mcdaan ibnu khaalid ibnu micdaan waxa uu ka warinaya miqdaam ibnu macdi yakriba ninkaanu sheegnay akhyaartae taabicigaah waxaa la sheegay inuu ahaa nin aada u ammaan neceb ama nin caannimo neceb qofku inuu caan noqdo dadku ay wada yaqaanaan oo magacaaga la wada sheego waynu isnaqaanaayo waynu wada jecelahay hebel hebel hebel dadku magacaaga inay wada yaqaanaan markaad meelahaasoo marta lagu wada salaamo oo fadhiga laaga istaago oo magacaagu meel kasta ka dhaco oo ciyaalka iyo dumarka iyo ragba ay wada ku wada yaqaanaan oo qof caana aada noqoto dadka badankoodu way jecel yihin dadka badankoodu way jecel yihiin laakiin waxaana ogeyn mashkiladda la socota mushkiladda caanimada la socota iyo culayska ay leedahay baan ogeyn ninkaa odaygaah nin caalimo ayuu ahaa si aynu sheegayna khaalid ibnu micdaan xalaqaad cilmiya ayuu lahaa marka xalqadaa cilmigaa uu soo fadhiistay dadku ay ku soo farabataan uu iska kici jiray isagoo ka cabsi qaba inuu qof caano dadku ay wada yaqaanaan waa ninkii caalimka ahaa waa ninkii sheekha ahaa waa ninkii dadku wax sheegi jiray dabeetana uu ka baxsan jiray odob dabeecadda waa lagu yaqaano macruuf buu ku ahaa dabeecad labaadoo la yaab le ayuu lahaa dabeecaddaasina waxay ahayd waxa uu aada u xiiseyn jiray inuu dhinto muxuu u dhimanayaa waxa uu xiiseynaya nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii inuu la kulmo waa shawqaah wuxuu odhan jiray alla boholyo boholyowgeyge wuxuu u boholyoobayaa amba waxa uu sugi kari lahay intuu ka dhimanayo intuu ka arkaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii xaaskiisi waxay sheegtay habeen kasta marka uu sii seexanayo isagoo tawaawacaya oo calaacalaya oo joogitaanka adduunka uu sii joogaayo karaahiyeysanaya buu seexan jiray oo le talow goorba nebiga calayhi salaatu wasalaam arki doona talow goorba asxaabtiisii arki doona isaga oo leh ayuu seexan jiray wuxuu ahaa dhaqan uu gaar la ahaa amba cidda la wadaagtaa iska yaray can abi ayuub sulaymaan mawla cusmaan ibni cafaanin radia allahu tacaala canhu ayuub abi ayuub sulaymaan waxa uu leeyahay magaciisa cabdillaahi bn abi sulaymaan baa la odhan jiray asxaabtii xamaad ibnu salama ayuu kuwii ugu waaweynaa ayuu ku jirna ad u qiimo badan ayuu ahaa waa la ammaanay qaala wuxu uhi ja'ana abu hurayrata radia allahu tacaala canhu cashiyata alkhamiis leylata aljumca abu hureyre ayaa noo yimi caweyskii khamiisaad habeenkii jimcuu soo geliyey macnuu wuu ku dhacay soo maha maanta waa maxay oo maalin horta caawa caawa masalaasaa mise waa arbaca waa la isku haystaa qaarna waxay ku leeyihin waa salaasa qaarna waxay ku leeyihin waa arbaca innaku waanu waxaynu qabnaa waa arbaca maanta salaasay ahayd habeen goormuu dhamaanay salaasi goormay dhamaa salaasi goormay soo bilaabmatay xalay hadda ay soo bilaabmatay mise xalay labayo tobankii haddii xalay labayo tobankii ay soo bilaabmatay weli salaasiyaynu joognaa labayo tobanka caawa ayay salaasidii dhamaanaysa arbacadii ay noqonaysa teenaa wanaagsane teena inoo haya maqribkii soo bilaabmatay sax weye w innanka cadceedda ayna xukumaysa hay yani wuxuu ujeedaa markay maanto kale khamiis ahayd oo caawana jimco ay tahay ayaa waxaa noo yimi abu hurayra faqaala wuxuu yihi uxariju calaa kulli qaaici raximin lamaa qaama min cindina nin kastaoo qaraaba goysa waxaan ku adkaynayaa inuu naga kaco haddaad ilaahay taqaano uxariju waa waa abhinta weeye waa ilaahay haddaad taqaano ninkii qaraaba goysa oo majliskayaga iskaga kac buuhi haddaad ilaahay taqaano majliskayaga ha fadhiina iskaga kac ninkii qaraaba goysaho falam yaqum axad oyaa markhaatiga isku furaayo dee ninna ma kicin falam yaqum axad ninna muu kicin xataa qaala alaaan saddex jeer buu ku celiyey ilaa saddex jeer uu ku celiyey faataa fatan dabeete waxa u yimi wiil wiilkaasi wuxuu u yimi camatan lahu edadii oo qad saramahaa uu jaray edadii oo uu gooyey buu utegey mar meeshuu fadhiyey markii la yidhi yaa ka kac meesha ninkii caynkaas oo ma kicin laakiin majliskii markii uu dhammaaday baa wuxuu u tegey eddadii eddadiisaasoo ay kala goyeen show oo isagu uu jaray mundu sanatayni muddo laba sannadood ka hor ah uu gooyey fa dakhala calayha waa u soo galay fa qaalat lahu waxay ku tihi yabna akhii eddu inankii walaalkay dhalayow maa jaa'a bika maxaa ku keenay maxaad doonaysay qaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu yaquulu kada wa kada waxaan maqlay saxaabigii abu hureyre oo sidaaya sidaa leh sideeye sidee majliskii baa layimo wuxuu yihi war ninkii qaaticu raximow ka kac meesha qaalad waxay tihi irjic ilayhi ku laabo saxaabiga ku noqo fasalhu waxaad soo weydiisaa lima qaala daalika sababtu hadalkaa u yidhi soo weydii qaala wuxuu ihi samictu nabiya sala allahu alayhi wasalam maxaa ka go-an meesha wuu soo noqday wuu weydiiyey dabeete abu hureyra u jawaaba wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo leh ina acmaala bani aadam acmaasha bani aadamku ay samaynayaan dadka muslimiinta ay acmaasha ay sameeyaan tucradu cala allahi tabaaraka wa tacaala waxa loo bandhigaa oo la horgeeyaa ilaahay cashiyata kula khamiisin leylat اljumca fiidka khamiis kasta habeenka jimcuhu soo gelayo falaa yuqbalu camalu qaaici raximin qof dabadeetana qof qaraabadiisa jare camalkiisa lama aqbale waa la soo celiya maalin kasta habeen kastoo jimcuhu soo gelayo acmaashaa la qaadaa ilaahay baa loo geeyaa dabeete waa la eegaa acmaashii wixii la aqbalayana waa la aqbalaa waa la socodsiiyaa wixii la soo celiyana waa la soo celiya kuwa la soo celiya waxaa ka mid a ninka qaraabogoyska ah ninka qaraabogoyska camalkiisa lama dalacee waa lagu soo celiya iska haysta baa lagu idhahdaa waynu gaari doonaa haddii ilaahay ka dhiga xadiis kaloo laba ka dhigaaya acmaasha laba laba maalmood in maaragtay acmaasha la dalaco ee dadka aan maaragtay camalkooda la aqbalayna kan cid kala raacin doona rawaahu axmed wاlkharaaiطiyu fii masaawi اakhlaaq wاlbayhaqiyu wa huwa xadiiثu xasan waa xadiis xasana oo sugan oo la deliishan karo ragga aan kusoo sheegay ayaa weriyey meesha waxaa laga qaadanayaa marba gees baa laynaga tusayaa qaraabogoyska culayska uu leeyahay qofka qaraabada jaraa dembigiisu intuu leegyahay marba gees baa laynagaga soo wareegaa laynaga tusayaa maanta waxaa laynaga tusayaa haddana mar kale mar waa laynoo ammaanaya qofka qaraabada xidhiidhiya marna qofka qaraabada jara ayaa laynoo dhaliilaya marka halkan waxaa lagu tilmaamaya qofka qaraabada gooya camalkiisa inaan la aqbalin la soo celinayo culayskeeda iyo halisteeda ay leedahay baabun la can aadam ibnu caliy aadam ibnu caliy nin hiqa ayuu ahaa wuxuu dhintay wilaayadii hishaam ibni cabdilmelik waa nin taabiciya can ibni cumar radia allahu tacaala canhumaa wuxuu yidhi cabdillaahi ibnu cumar ma anfaqa arajulu calaa nafsihi wa ahlihi yaxtasibuhu ilaa aajarahu allahu tacaala fiiha maa wixii anfaqa arajulu uu ku bixiyo ninku calaa nafsihi naftiisa wa ahlihi iyo reerkiisa yaxtasibuhaa isagoo ilaahay ajar kaga doonaya haddaba wixii reerkaaga aad siinaysay ilaa aajarahu allahu tabaaraka wa tacaala fiiha haddii taasi ay dhacdo ilaahay ajar ayuu ka siiyaa wabda waxaad ka bilowdaa biman tacuul cidda aada xilkooda qaaday cidda aad mas-uulka ka tahay fain kaana fadlan haddii ciddii xilkooda aada qaaday markaad wax siiso ay wax soo hadhaan fadli dheeraad hadduu soo hadho falaqrabu alaqrabu midba midka uu ka sii kaa sii xigo markaa wax sii wain kaana fadlan haddii markaad qaraabadii wax siiso ay wax soo hadhaanna fanaawil adigu mas-uuliyaddeeda qaad bimacnaa adigu ciddaad istidhaahda munaasab bay ku tahay ciddaad wax siinayso ku sii xadiisku amba asarkani waa daciif dacfigiisuna waxa uu ka socdaa laba nin oo nin uu yahay sheekha mualifka ahee bukhaari sheekhiisa moxamed ibnu cimraan ibnu abi leyla waa daciif nina wax laga qaato ma ahayn ninka labaadna waa ayub ibnu jaabir aljucfi waa sheekha bukhaari sheekhiisa isagoo labadaasba laba daciif bay ahaayeen markaa waxba lagama qaadan jirin laakiin macnaha xadiisku waa sax macnaha xadiisku waa sax maa anfaqa arajulu calaa nafsihi wa ahlihi yaxtasibuhaa ilaa aajarahu allahu tacaala fiiha markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam sadaqada uu ka sheekeynayey sadaqada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daray xataa ninku luqmadda intuu qaado uu gabadhiisa amba xaaskiisa afka u geliyo ilahay ajar buu ka siinaya asxaabtu way yaabeen ma masaariifta aanu bixina baanu ajar ka helayna ayay ku yidhaahdeen xataa iska daya qofku reerkiisa u tegitaanka uu u tago ayaa ajar laga helaya asxaabtu way yaabeen rasuulku alayh isalaatu wasalaam si kale u qanciyo wuxuu ku yidhi hadduu xumaan doono lahaa dembi ma ka heli lahaa haa dee hadduu xalaal doontayna ajar buu ka helay laakiin shardigu waa maxay waa inuu qofku ixtisaabku ku jiro ixtisaabku waxa weeyaan waa ilaahay inuu qofku ajar kaga doonaya markaad reerkaaga wax siinayso ubadkaaga wax siinayso biilka aad bixinayso aada ara tirayso inay niyadaada ku jirtay waajib ilaahay uu ku saaray inaad gudanayso ajarna aad ku doonayso taasi haddii ay dhacdo waa sadaqada ugu qiimaha badan leh ajar weyn baa lagu qoraya qaylo badana waa taas intaad ku daadiso qaata waa taas inkaar baa idinku dhacdeen de waxay qaylada waa adiga arkaya buuqa ka taga reeraheeda iyo isbaacsiga meesha ku jira marka uu bixinayo bilkaraaha isagoo karaahaysan ayuu bixinayaa islaanta iyadoo quuramaysa qaadanaysaa halkaa barakadii ayaa ka dhex boodaysa markaa bisanka in laysu qabto oo laysu kaadiyo oo ninkuna wuxuu bixinaya si wanaagsan u bixiyo gabadhuna waxay qaadanaysa si fiican ay u qaadato laysuguna duceeyo laysuguna niyad samaado ayaa aad iyo aad u wanaagsan wixin ay ku barakoobayaan laga yaabaa dad xoolo fara badan qaataa xoolaha badan ay qaataan waxay doonayaan inaanay usoo goyn waa xaqiiqo lasoo taabtay dad wax yar qaataan inay ku dhirgaan baa suuragale maxaa meesha ku jira waa barako iyo iyo barako la-aan barako iyo barako la-aan baa wuxuu ilaahay barakeeya way bataan waanay kugu filaadaan waanay kaa bataan laakiin haba fara bataan wixii barakadu ay ka dhex baxdaa wax allo waxay soomalhaad umaad ka qaadaysaa kulayl iyo kaba kulayl baad ka qaadaysaa wabda biman tacuul xadiis kaloo saxiixa taasina ku sugnaatay waxaad ka bilowdaa cidda mas-uulka aad ka tahay fain kaana fadla faaqrabu alaqrabu falaqraba alaqraba waxaad siisaa midba kuu kaasoo kaaga soo dhow yahay fain kaana fadlan haddii maaragtay siyaada ay timaadana fanaawil adigu u tasho oo ciddaad istidhahda munaasab bay ku tahay c baabun halkaas waa maxay laa tanzilu الraxmaةu calىa qowmi fiihim qaطicu raxim laa tanzilu الraxmaةu naxariistu kuma soo degto calىa qowmi duul fiihim uu ku dhex jiro qaطicu raxim mid qaraabada jaray can cabdillaahi bni abi awfa cabdillaahi بن علمة بن khالد الأسلمي أbو معاaوية الأسلمي صxaabigaas la odhan jiray بycة رضوان raggii rasuulka عaليه الصلاaةu وaسلام baycadu kula galay buu ka mid ahaa rasuulku عaليه الصلاaةu وaسلام aabihii iyo ehelkiisaba gaar buu ugu duceeyey اللaهuma صل عaلى آli أbي أwفى ilaah u نaxariiso أbي أwفى waa cabdاللaahi بن calqمة aabihii waa calqمة أbي أwفى odaygaa la idhaahdo ilaahayow ha u naxariiso markaa ducadaa guudna waa qabeen dee tii gaarna way qabeen can الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam qaala wuxu uhi ina raxmata naxariistu laa tanzilu kuma soo degto alaa qowmin alaa laa tanzilu calىa qowmin qowm kuma soo degto ama dad kuma soo degto fiihim uu ku dhex jiro qaطicu raxim qof qaraabadii jaray qowm uu ku dhex jiro naxariistu kuma soo degto xadiiskani waa ضaciifu jidا rawaahu اlbayhaqiyu wاطabaraaniyu aafadiisuna waa sulaymaan ibnu idaam almuxaaribi kadaabun matruuk kadaabun matruuk اlxadiis ninkaasi nin warkiisa la qaadan kara ma ahayn been baa lagu sheegay xadiiskiisana waa laga dhaqaajiyey marka looga qaateen mu ahayn xadiiskiisu waa daciif macnaha xadiiskuna sax maaha macnaha xadiiskuna macna saxa maaha waa macno daciif dadka muslimiinta ay masaajid hadday isugu yimaadaan masaajidka maanta haddaynu fadhino oo aynu iskaga wardiyeyno oo u qaadicu raxim dhex fadhiyo naxariista ilahaynu ku waayeynaa walaa taziru waasiratun wisra ukhraa ka toobiye marka baabun ismu qaaطici raxim dembiga uu leeyahay qofka qaraabada jaraa can jubayr ibni muطcimin annahu samica rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul jubayr ibni muطcim saxaabigii la odhan jiray nin wuxuu ahaa asxaabtii rasuulka ka mida gadaalka muslimay aabihii muطcim ibnu cadiy waa garanaysaan waa ninkii nebiga calayh الsalaatu wasalaam markii uu ka baxay maka ee daa'if uu tegey ee uu soo laabtay rasuulka calayh الsalaatu wasalaam reer daa'if ay soo eriyeen ee uu doonay maka inuu soo galay maka loo diiday waa ninkii magangeliyey waa ninkii intuu labaatan dhalinyaro ah oo hubaysan qaatay waxa weeyaan rasuulka calayh الsalaatu wasalaam soo magantiisu rasuulka uu kusoo galay maka hadda rasuulka waxaa lagu magan gelinayaa waa gurigiisi iyo magaaladiisii dadkii mabaadi baa kala kaxaysay caqiido ayaa kala kaxaysay ninkaas odaygaa buu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam abaalkaas uu hayay mucim ibnu cadiy abaalkaa rasuulku uu hayo maalintii beder markii rasuulku uu qabqabtay toddobaatanka maxaabiistii wuxuu ihi haddii maanta mucim uu noolaan lahaa hadduu intuu ii yimaado odhan lahaa toddobaatankaasba i raaci waan raacin lahaa abaalka waa la gudaa soo maha waana la galaa abaalka waana la galaa waana la gudaa weligaa abaalka dare ha noqonin amba abaal ka dhace ha noqonin xataa hadduu gaal yahay qofka ku wanaajiya ixsaan kuu sameeya ixsaanka waa loo gudaa waa loo ogaadaa ha ilaawa weligaa ayaa allaha ixsaanka laguu sameeyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa isaga oo dhintay ayaa wuxuu xasuusnaa isagoo gaal ahaa waa gaal weliba dhintay oo wafaaday ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu le hadduu maanta noolaan lahaa gacantan ka saari laha saxaabigaas saxaabi qiimo badan ayuu ahaa nasaaba ayuu ahaa nasaaba nasaabadu waxa weeyaan wuxuu yaqaanay dadka iyo beelahoodii caynka u kala baxbaxaan iyo siay isu raacraacaan iyo siay wax isugu yihiin rasuulka calayh isalaatu wasalaam isagoo ku tukanaya watuur وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور رسولك ku tukanaya ayuu dhageystay dibeeta wuxuu hi kaada qalbi an yatiir qalbigayga wuxuu ku sigtay inuu tuulo gaal buu ahaa markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kacbada taagan oo watuur akhrinaya ayaan dhageystay buu yihi macnayaasha kelmaddaasi ay tilmaamaysay intaan fahmay ayaa waxaa ku sigtay qalbigayga wuxuu ku sigtay inuu sooba baxo oo uu tuulo macna ballaadhnaanta aayadda dabeedna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimi dabadeedna wuu ashahaatay oo wuu muslimay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam jubayr wuxuu ku yidhi hadduu maanta aabbahaa noolaan lahaa oo nimankaa qurunkahe gaaladaa i weydiisan lahaa gacantan ka saari lahaa wuxuu leeyahy saxaabigaasi annahu samica rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam waxa uu maqlay rasuulka ilaahay oo yaquulu leh laa yadkhulu ljannata qaaicu raxim jannada ma galo qof qaraabo jaray qofka qaraabadii gooyaa jannada ma galo xadiisku waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim iyo axmed iyo abu daawuud wakayruhum ayaa wariyey waa xadiis aad iyo aad u xoog badan qofku hadduu qaraabogoys yahay oo weliba qaraabogoysnimada uu daw u arko inuu jaro inuu ku seexan yahay u arko jannada shaarbaa gelin maayo amba jannada wuu ka raagaya oo muslimiinta isaga la midka ahayd markay galaan wuu ka dambaynaya amba waxaa lagu ciqaabayaa dembiga qaraabogoysnimada oo naarta ayuu gelayaa oo dembigaa laga dhaafi maayo intaasoo macnaba way qaadan karta qaar waxay kusii macneeyeen hadduu xalaashado waa ka horaan ku horreysiiyey hadduu qofku aaminsan yahay qaraabadiisa inuu jaraa inay sax tahay oo uu doonayo weliba garawshiyo inuu ku helo waa khatar jannada geli maayo waa dembi la galo oo weyn waxaa dembigaa sii weyneeya qofku markuu dembigaa weyna uu galay uu falsafadeeyo ee uu sababeeyo ee uu ka soo qaado dembigaasi inuu galo in lagu garaabo oo lagu garaangaro waa qalad qofku dembigii waa inuu waa inuu qirtaa culayskiisana waa inuu eg haddaad dembiba gasho dembiga culayskiisa ogow ciqaabtiisana ka baqo laakiin haddaad naftaada ka dhaadhiciso inaad tallaabadaa qaadaa waa sax heerka inaad goysaa waa sax adeerka inaad goysaa waa sax qaraabadaada inaad xidhiidhinin waa sax oo naftaada aad ka dhaadhicinayso ma qaldanid halista ugu weyni waa taas markaa wejiye fara badan baa loo sheegaa qofku mu'minkaahi dunuubta uu galo oo dhan waa laga dhaafaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka dhaafi karaa shirkiga mooyaane culimada qaar waxay leeyihiin waxaa la soo raacin karaa dembiyada noocan oo kalea ilaahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka namaamka laa yadkhulu jannata namaam qofka namiimiyaha ee dadka isku diraa jannada ma galo waxay ka dhigan tahay dembigaa namiimiyanimada waa laga jarayaa waa lagu ciqaabaya ilaa naarta uu soo maro janno ma gelayo oo muslimiinta dunuubta laga dhaafaya waa laga reebaya qaadicu raximkuna waa la mid waxay leeyihiin qofka qaaticu raximka hadduu sidaa ku dhinto sidan ka toobad keenin oo maaragtay uu sidaa ku aakhiro galo laga dhaafi maayo aakhire waa lagu ciqaabayaa janno hadduu gelayana marka naarta uu soo mara kadib buu gelaya waa khatar waa khatar markaa dub ha loo eego qaraabadii ha la eego inaku aanu dub isu xisaabino keligaa adigoo meel taagan keligaa adigoo meel taagan iswarayso isweydii xaalkaagu waa sidee عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور إن إن الرحم شجنة أم شجنة من الرحمن وقبل كمدة الرحمن مقع الرحمن أي الله كلا ديجي تقول وحي كتلا تقول وحي تلا هذا مركي عبان يا ربي الله يو إني ظلمت ربي يو والي ظلمي يا ربي ربي يو إني قطعت والي شري yaa rabbi inii inii yani waxay tirsanaysaa wax fara badan kan baa laygu sameeyey kan baa laygu sameeyey kan baa ilaahay bay la hadlaysaa yaa rabbi yaa rabbi fayujiibuhaa dabeete ilaahay baa u jawaabaya allahuma salli calaa muxamed alaa tardayna raali miyaanad ka hayn buu ilaahay leeya an aqtaca inaan jaro man qaacaki ka ku jaro qaraaboy ka ku jaro inaan gooyo raali miyaanad ku ahayn waa asila aan xidhiidhiyo man wasalagi ka ku xidhiidhiya taa raali miyaanad ku ahayn xadiiskuna waa xadiis xasana akhrajahu ibn abu cawaana ibn xibbaan walxaakim wakayruhu waa xadiis sugan oo la daliishan karo oo xasan macnaha xadiiska hore inuu soo maray xalata haddii ilaahay ka dhigo can saciid ibn samcaan qaala wuxuu uhi samictu abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu yatacawadu min imaarati sibyaan waxaan waxa weeyaan maqlay abu hureyre saxaabiga la yidhaahdo oo ilaahay subxaanahu watacaala ka magan gelaya min imaarati sibyaan dhalinyarta amba wiilasha amba maangaabka imaaradiisa imaarada waxa waa maamulka maamul ay hogaaminayaan dhalinyaro amba maamil maamul caruure hogaaminaysa maamul caruureed maamul caruureed imaaratu sibyaan wasufahaa iyo maangaabyada faqaala saciid ibnu samcaan wuxuu ihi saciid ibnu samcaan oo ninkaa taabicigaa weeyaane faakbaranii ibnu xasanata aljuhani ibnu xasanata aljuhani waxa uu maaragtay iiga warramay annahu qaala liabi hurayrata maa aayatu daalika imaaratu sibyaan calaamadoodu waa maxay qaala wuxuu yidhi an tuqطaca alarxaamu waa in qalaabooyinka la jaro wayutaaca almuqwiyu ka lunsanna la adeeco la dabagalo wayucsa almurshidu ka tilmaanta fiican bixinayana in la caasiyo xadiisku waa xadiis saxiixa ibnu abi shayba iyo axmed iyo keyrkood baa wariyey waana xadiis saxiix oo sugan wuxuu leeyahay abu hurayr radi allahu tacaala canhu ilaahay waxa uu ka magan gelaya imaaratu sibyaan wasufahaa dad wax magaratahay markay dadka u taliyaan iyo sibyaan caruuri marka dadka ay u taliso waa xilli xilliyada ka mida oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka sii digey halaaku halaaku ummatii calaa yadi ukhaylimatin min qurayshin xadiis sugan rasuulka calayhi salaatu wasalaam abu hureyra wuxuu ka wariyey ummaddaydu waxay ku halaagsamaysaa niman yar yar gacantooda niman yaryar oo xilkaas iyo tirada loo dhiibay gacantooda ayay ku halaagsamaysaa marka imaaratu sibyaan ceebtoodu iyo dhibtoodu waa maxay wuxuu leeyahay idaa aطactumuuhum halagtum wain casaytumuuhum ahlakuukum haddii aad adeecdaan sibyaantaas iyo dhallaankaa wax xukumaya haddaad adeecdaan uu idin halaagaya oo waxa weeyaan aakhiradiinni baa halaagsamaysa haddaad diidaanate wartaas waa qalade u kaadina way idin halaagayaano adduunkiinni baa halaagsamaya adduunkiinni baa halaagsamaya marka sufahaduna waa qofka maangaabkaah ehelka aanu ahayn dadka inuu maamulo oo muahilaadkii iyo shuruudii iyo astaamihii iyo calaamadihii loo dhigay aan oobsan qof caqligiisa garaadkiisu aanu ku filayn oo garasho wanaagsan aan lahayn oo aqoon maamul aan lahayn dadka marka uu xilka u qabto waxa weeyaan waa waxyaaba ilaahay waa ummad la ciqaabayo waa ummad la halaagayo imaaratu asibyaan ee maamulka dhalinyarta qaar ba waxay aada uga sheekeeyeen xadiiskan wuxuun bay ku xasuusteen maxamed ibnu salmaan ninkan la yidhahdo sacuudiga haysta maxamed ibnu salmaan ninkan la yidhaahdo ayuun bay ku xasuusteen waxay yidhahdeen wallahi ninkaas malaa ti laga sheekey hadda ninkaa waa garhka weyn waa qalbi caruur wax allaaliya w geesuu u socdo iyo geesuu ka socdo iyo waxa uu doonayo iyo wuxuu rabo la kala garan maayo kala socda uu dilayaa kii kale uu xidhayaa wuu qof iska ciyaaraya waa qof iska ciyaaraya marka yani waxaa aniga aad aad waxa ii soo jiitay oo marka kaalagsho yani idaa aطactumuuhum y haddaa adeecdaan way idin halaagayaan yani haddaad qofka noocaasa daba gasho diintaadu way baaba'aysa dad waaweyn oo wadaaddaa baa daba socda oo tuu yidhaahdaba xadiis buu soo jiidayaan meel ka soo aftuubayaan markaasay dul saarayaan haddana qalad kaloo weyn buu gelayaa madaxaa la isqabanaya aayad buu soo luqunjibaaraya suna aayaddan qur-aankaabaa sheegaysa waxaan uu sameeyey waanaad jabaysaa haddaad weligaa iyaa laha qof ibni aadam aad tidhaahdo afcaashiisa oo dhan wadasa xataa hadduu nin sheekoo caalimo yahay xataa hadduu qof caabido yahay oo caalima hadduu xataa yahay haddaad doonto afcaashiisa o dhan inaad sax ka dhigto waad jabaysaa leannu waa qofku waa ibni aadamo wuu qaldamaya qalad ka waayi maysid qaloocle ka waayi maysid haddaad markaas tirahdo qaladkiisa diin u raaraadi dee diintii baad qaldaysaa aakhiradaadina waad ku ciyaaraysaa marka qolyaha maaragtay adeecay ee dabagalay waxaa la leeyahay in aطactumuuhum ahlakuukum haddii aad adeecdaan diintiina bay halaagayaan wain casaytumuuhum in aطactumuuhum halagtum ile idinka adeecay haddii aad adeecdaan asibyaan wasufahaa haddaad adeecdaan waa halaagsamaysaan oo diintiinii waa weydeen haddaad diiddaan aad kusoo istaagt hor istaagtaanna adduunka idin dhaafinayaan imisaa ku jira jeelasha sacuudiga imika lama tirin karayo bilaalaaf bilaalaaf qof kastaoo meel ka hadli jiray waa lasoo qabta maaha oo keliya niman wadaadaha culimaa maaha niman wadaadaha culimaa maaha dhaqaaleyahanadii suxufiyiin qaar suuqaa iska joogay ganacsato qof kasta oo magac leh waxaa la rabaa dadkii magaca lahaa oo dhan meesha intoo laga saaro in dub loo sameeyo dad cusub oo sacabka wada tumaya oo wada jiibinaya oo hiihidaa wada haya oo yeesmaana oo maanta la sameeyo walaa yumkin walaa yumkin ma suuro gelayso waayahay qaala saciid ibnu samcaan faahbaranii ibnu xasanat aljuhani annahu qaala liabi hurayraa radia allahu tacaala canhu ma ayatu dalika abu hureyre waxaan ku yidhi imaaraة السفhاء وimaaraة الصiبyaan calaamadooda waa maxay wa an tuqطc aarxaam waa in qaraabada la jaro dadkii xigtada ahaa inaad madaxa kaga istaagto oo baadinankaadi ku fiirsada walaalihii ilmaadeeradii aabihii hooyadii aawey waxaa la sheegaya hooyadi way idhanta hooyadii way xidhanta aabihii wuxuu ku yihi hooya way yara xanuunsanaysaayo dhakhtar baan geenayaayo xagga nafsigaaho meel bay qol bay ku xidhanta odayga wuxuu ku sheegay jarmalka inay ku xidhanta jarmalka inay meel joogto oo dhakhtar nafsiya ay gacanta ku hayo oo cid aan loo ogolayn laakiin xaqiiqadu waxay tahay riyaad qol ka mida bay ku xidhanta waa tii dhashay aabihii lama hadli karo aabba waxani waa qalad yaa weyle gam madaxuu ka horyaala ilmaadarradii aw aaway walaalihiin maya fitir faatir aala sacuuda weligood baan la taaban ayaa ayaa lagu wada xidhay bahalkii markaa qaraabada oo la jaro wa yuaaca almuqwiyu kii wax luminaya in la adeeco waxay ka timaadaa imaaraة الصibyaani والسufahaa wa yucsa اmurshidu waxa la adeecaa kii dadka wanaagga u tilmaamaya baa la diidaa yani waxaa wadataa imaaraةu ish الصibyaan والسufahaa yani taa kuma lihi xadiisku isagu kusoo degay kuma lihi wuxun baan kuleeyahy dee maarata way u eg tahay baabu cuquubaةu qaaطc الraxmi fi اdunya qofka qaraabada jara ciqaabta adduunka wuu ku leeyahay can abi bakrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maa min dembin dembi ma jiro axraa uga mudan an yucajila allahu lisaaxibihi alcuquubata fi اdunya inuu ilaahay ciqaabtiisa adduunka u soo dedejiyo maca maa yudakharu lahu fi laakhirati iyadoo aakhirana wax weyn waxaa loo aakhiro loo kaydinayaana uu jiro qof uga mudan dembigiisa adduunka ciqaabtiisa in lagu soo dedejiyaa ma jiro min qatiicati araximi waalbagyi qofka qaraabada gooya iyo qofka bagiga sameeya bagigu waa qofka muslimiinta ku adyadooda ee been ka sameeya ee iska ciqaaba ee iska dila ee iska gadaraysta ee waxaanay qaban qabadsiiya ee beenta ka sheegta ee iska caaya iska aflagaadeeya bagigu waa kaas ku xadgudba yacni labadaas qolo iyadoo ciqaab aakhira ay u taalla ay jirto ayaa haddana waxaa jirta cuquu cuquubadooda adduunyada ayaa ayaa loo soo qadimaya waxyaabaha loogu soo qadimo waxaa ka mid a waxaa ka mid a waxay geysteen oo kale in loo geysto xumaantii geys xumaantii ay sameeyeen oo kale in lagu sameeyo dadka hadday jareen iyagana in la jaro ninku hadduu aabbihii caaq ku noqdo inankaagunba caaq ku noqonaya waad sii dhitaysanaysaa amba badso amba yarayso inantu hadday hooyadeed yeeli weydo inanteedun baan yeelan ha dhowto soo ti laga sheeken jira maha ninkii aabbihii kaga dhaaqay geedka habeen madow ka dhaqaajiyey dabeete inankiisi baa soo kaxeeyey wuu soo socodsiiyey wuxuu uhi aabba halkan sii fadhiiso markaasuu aan fadhiista aabbe meesha fadhiya waa halkee markaasuu waa meel heblaaye waa magageed halkaasaba ahaa wuxuu uhi waan garanayaa soo noqon mi side iska tag nabadgelya oo maxaa dhacay buu hi aabba wuxu uhi geedkaadi fadhiisisay ayaan aabbahay fadhiisiyo kumaan soo noqon aljazaau min jinsi alcamal camalkaad samayso abaalkiisa waa lagu hayaa marka qofka baaqiga ah dadka muslimiinta hadduu caayo ka nabadgeli waayaan oo afragaadeey ilahay wuxuun buu ku salidaa qaalan aakhira dan ka lahayn oo iyagana caayo uun oo daba dhigta oo geedo galo uu ka waayo waa xaqiiqa mushaahada waa xaqiiqo lasoo taabtay oo lasoo arkay qofka dadku ay ka ammaan waayaan isna waa ammaan waayaa uun qofka qaraabadiisa gooya isna waa la jaraa uun qofka waalidkii caaqu noqda isna caaqun baa lagu noqdaa baabun wuxuu baabu yahay xadiisku waa xadiis صaxiixa abu daawuud iyo tirmidi iyo axmed ayaa soo wariyey waana xadiis صaxiixa baabun laysa alwaasilu bilmukaafi'i wuxuu baabu yahay ninka xidhiidhiyaahi ma aha ninka abaalka guda ma aha almukaafi abaal gudaha iyo qaraabo xidhiidhiyo way kala duwan yihin baa loo jeedaa arrinka mala xale ban wax kaga tibaaxlan u malaynaya can mujaahid can cabdillaahi bni camr can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi laysa alwaasilu bilmukaafi'i walaakina alwaasila aladii idaa quطicat raximuhu wasalaha amba idaa qaطacathu raximuhu wasalaha labadaba la soo wariyey mujaahid مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المكي إمام المفسرين والقراء أحد المشاهير إن عانى أيها وإمام المفسرين وأرضي عبد الله بن عباس waxaa wax ka dhigtay cabdillaahi ibnu cabaas baa caanu ahaa caaisha abi hurayra sacad ibnu abi waqaas cabdillaahi bnu cumar cabdillaahi bnu camar rag fara badan oo asxaabta ka mid iyo dumar fara badan asxaabta ka mida ayuu arday u noqday caan wuxuu ku ahaa wuxuu caan ku ahaa tafsiirka tafsiirkan lagaga daba dhufan jirin caan buu ku ahaa wuxuu leeyahay cabdillaahi ibnu cabaas saddex jeer baan kitaabka qur-aanka intaan soo dhameeyey aan u bandhigay tafsiirkiisa oo isna iga dhegeysto iga saxay haddana waan ku soo celiyey labo haddana waan ku soo celiyey saddex jeer ayaa tafsiirka cabdillaahi bni cabaas aan u mariyey isna uu iga dhegaysanayey oo ii saxay iyadoo ay caynkaa tahay ayaa haddana ibni aadamku heer kastaba ha gaadhee qaladku uu la yaalaa nin rasuulka calayhi salaatu wasalaam mooyaane qof la odhanayo waa ceebka saliim oo ma qaldamo ma jiro kullu ibni aadama khataa wa khayra alkhataa'iina atawaabuun maa mina ilaa raadun وmrduud عalayhi ilaa صaaxiba hada اqbr mid kastoo anaka naga mida waxna wuu sheegaa waxna waa laga sheegaa buu yihi rasuulka alayه الsalaatu wasalaam mooyaane isagoo noocaasa oo la isku waafaqsay imaamadiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa weliba gaaran aqoonta u leeyahay qur-aanka iyo tafsiirkiisa ayaa waxaa la sheegay mujaahid ibnu jabr inuu khalado waaweyn oo tafsiirkaa inuu galay in meelaha qaar inuu qalday aayaadka qur-aanka tafsiirkooda inuu qalday laakiin imaamadiisii iyo qiimihiisii iyo cilmigiisii iyo makaanadii loo hayey waxba ma yeelin sidan oo kale maaha oo haddii qofka hal qalad lagu arko sida waraabaha ma dacawaad dacwga daba socda maarta waada ka daba haya habeenkii haddii iminka qof sheekha oo caalimi hal qalad uu dhex fadhiisto waanu samayn karaa waa wax dhici kara ay ka xumaatay hoos marto xaga ma maqasheene wuxuu sameeye ma maqasheeye mikrofonkaa la qaadanaya geeduu galaabu waaya qof u imanaya odhanaya sheekh malaa qaladkaad gashay may ahayn malaa sidan bay aduu naseexaynaya ma jiro waa jaanis lala eeganayo qofku markuu bartaa ku dhaco waxaad moodaa ku haya bartaa daminkaa la odhantaa lagu juquuqinaya bal qaladaadku gale aan kuu sheego saddex qalad baan kuu sheegaya qalad koobaad waxa weeye marka salaa la eedaamo maxaynu akrinaa allahuma rabbi hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamedan wasiilata walfadiila wadarajat wabcasuhu maqaaman maxmuudan maqaaman maxmuudan ilah u soo istaaji waa maalinta rasuulka calayh isalaatu wasalaam qiyaamaha ee dadku ay meehanaabayaan eeay wareeraan ee ay quustaan ee dhibkii qiyaamuhu uu gaadhay nebiga calayh isalaatu wasalaam loo soo cabanaya dabeetna nebigu waa ka istaagaaya waa ka ilaahay subxana wa tacala la hadlaya dadka wuxuu kala hadlayaa in hee la xisaabiyo maqaamu almashhuud waa maqaamka maqaamka maxamuudka waa maqaamka muxuu ku macneeyey mujaahid macno aada u qaldan oo aada u qariban buu ku macneeyey wuxuu yidhi ilaahay baa kursigiisa dhinacee soo fadhiisanaya maalinta qiyaamaha subxaan allah subxaan allah meel allaaliyo meelay ku sugantay iyo meel lagu soo wariyey midna ma jirto ilah baa meel soo fadhiisanayo kursi ku fadhiyo intuu cid ka yaro durko ayuu halkaa nabiga calayh salatu waslam soo fadhiisanaya meel ay ku taallaa ma jirto waxaa laga hayaa mujaahid qaladkiisii waa la sheegay qiimihii shaksiga ahaana iyo aqoontiisiina waa la daayo ilaa maayo maanta waxaa loo aaminsanyay mujaahid inuu yahay imaamu lmufasiriin qaladka labaad uu galay waxaa weeye aيadda qرaaنka ilahi سuبحaaنه وتaعaلى u فلما عtوا على mا نهوا عanه قuلنaa لaهم كuنوu قردة khاaسئiiن يهوudi baa laga sheekaynaya markii ay tarx tageen ee ilaahi سubحaaنه وataعaaلى ay diideen ee محaرamaadkii ay dayn waayeen waa la نaskay gebigood waa mski baa lagu sameeyey waa la bedeley waxa la hi كuنوu قiرadaة khاaسئiin waxaa noqotaan dooaaro doofaaro liita noqda baa layidhi wuxuu yidhi doofaarha lagama dhigine qalbigunbaa foorarsaday buu qalbigay ka xumaadeenu dad caadadii ba iskaan qur-aanku muxuu sheegay qur-aanku wuxuu sheegay in la yidhi waxaa noqotaan doofaaro oo doofaarra ay noqdeen ummadaha siyaabaha loo halaaga waxaa ka mid a in la bedelo ummaddii ummaddii oo soconaysa oo iska caado sheekaysanaysa markii waagu barya habeenkii qaarna ay doofaarra noqdaan qaarna ay daa'irra noqdaan walciyaadu bilah rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay ummatu moxamed xataa waxaa dhici doona khasfun wa maskun dadka qaar ummatu moxamed ka mid ahoo marka macaasideedu uu xad dhaaf uu noqdo in qaar ummatu moxamed ka mid dhulka in lala jaro qaar ummatu moxamed ka mid a in maski lagu maskigu waa maxay waa ka iminkaanu sheegayno in xayawaan loo bedelo amba ay baa laga dhigayaa amba doofaarraa laga dhigayaa amba waxaa laga dhigayaa maxay amba daayeeraa laga dhigay taana wuu diiday oo wuxuu i saas maahe qalbigood unbaa sii daayerada u fikiraye dad caadiya bay iska ahaayeen waa lagu khilaafo waa laga diiday qodobka u dambeeya masale caqiideah oo ka mid a caqaa'idka ahlu sunna waljamaca ay isku waafaqsan yihiin waxaa ka mid a ilaahay maalinta qiyaama waa la arkaya indhaha la saaraya ilaahay waa naxariisa nimco aad iyo aada u weyno qur-aanku uu sheegay waladaynaa maziid ilaahay subxaana wa tacaala marka dadka muslimiinta oo jannada uu geeyo ee ay nastaan ee ay kala qaboobaan ay kala degaan ayaa waxa odhanaya maxaa idin hadhay maxaad tabaysaan ilaahu naarna waad iga badbaadisay jannana waadna geysay maxaa noo hadhay bay yidhahdeen soo baxa baa la odhanayaa dabeete ilaahi subxaana wa tacaala wejigiisa ayay daawanayaan markaasaa nicmadaa nicmo ka weyn oo ay heleenba ma jirto imaam mujaahid wuxuu qabaa ilahay wejigiisa la arki maayo ilahay wejigiisa lama arkayo aayaadka tilmaamayana wuu leexiyey oo wuu ta'wiiley nin sheekoo culimadeenna ka mid a haddii maanta saddexdaa qodob isugu yimaadaan ka warran maxaa lagu samayn lahaa meel daran iyo daades baa lagala dhici lahaa kitaabtiisa la gubi lahaa wuxuu yihi mujaahid can cabdillahi bni camr radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi laysa alwaasilu bilmukaafi'i ninka qaraaba xidhiidhiyuhu maaha abaalgudaha walaysa alwaasilu ninka walaakina alwaasila dhe laakiin ninka qaraaba xidhiidhiyuhu alladii waa midka idaa quطicat raximuhu wasalaha qaraabadiisa marka la jaro xidhiidhiya macnahaas waa la siiya macno kalena way leedahay marka qaraabadiisu ay gooyaan ka qaraabadii xidhiidhiya wey amba qaraabadiisa marka la gooyo dadku ay isku waafaqaan ninka hebel shilin lama siin karo ninka keligii wax siiya qofka la dayriyo ee dadku ay nacaan xataa isagoo qof xunba ah oo dadku ay isaga tagaan ninkaas yaan koob shaha loo shubin luunka yaan laga rogin ninka ka hadhi waaye isagoo wax siiye ee daba socda waxa ninka hebel waa nacaso quusta ma yaqaan baa lagu leeyahy quusta ma yaqaano qof dadkaba ay wada naceen oo ibni aadamkaba inbuu daba socdaa waxun buu siinayaayo gartiisunbuu gelayaayo wuu iska daba socdaayo waa naanaab waa lagu caayayaa mowta isagaana ka saxan isaga ayaa ka saxan qofka muslimka ahi qofka muslimkaa kama daalo ma tuuro mana naco waayahay baabun fadlu man yasilu daraximi الظaalim qofka xidhiidhinaya qofka qofka qaraabada ay yihiin ee daalimka can اlbarا qaala wuxu uhi jaaءa acraabiyu nin reermiya nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam u yimi faqaala wuxu uhi ya nebiy allah nebiga ilaahay asxaabtu way xiisayn jireen in nebiga reermiye u yimi hadduu su-aalo weydiiyo su-aalo toosa oo asxaabtu ay kala xishoonayaan rasuulka calayh الsalaatu wasalam kala laalaabanayaan ayuu iyagu siu toos u weydiinaya marka waxa waanu jeclaysan jireen marka nin reer miyi uu yimaado rasuulka calayhi salaatu wasalam su-aalaha uu weydiinayo aad baan u jeclayn leannu haybadda rasuulnimada iyo caalimka iyo xisaabahaasi kuma beerna rasuulka wuu rumeeyey laakiin xisaab fara badan ma sii oga isagu rasuulka wax allaaliya wuxuu doona wuu weydiinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi dabeete wuxuu uhi yaa nebiy allah nebigii ilaahayow callimnii camalan yudkhilunii aljanna waxaad i bartaa camal jannaday gelinaya waa sangaabtii qaala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi lain lain kunta aqsarta alkhudbata laqad acradta almas'ala haddii hadalkaaga aada soo koobtay waaba u kooban yahaybe laakiin masaladaadi weydiisa aad ballaadhisa yacni jannada maxaan ku gelayaa waa su-aal kooban soo maaha laakiin jawaabteedu way ballaadhanta waa su-aal cariid su-aal cariid su-aal aada u ballaadhan waa islaamnimadii oo dhan haddii aad hadalka soo koobto khudbadda haddaad soo koobtay acradta almas'alata masalada waad ballaadhisa rasuulku alayه الsalaatu wasalaam wuxu uhi actiqi الnasma wafuka الraqaba dadka la adoonso annasma waa dadka annasma waa qofka qof la haysta haddaad aragto xore iibso kaashkaaga bixi oo xore wafuka الraqaba raqabad waa u macno dhowdahay raqabada qofkii baa looga jeeda qof la haysto haddii aad aragtana fidkaa ku sameeyo siidaa qaala wuxuu yihi awalaysa waaxida miyaana isku mid unahayn asxabtu intaa kumay celin kareen asxaabtii joogtay ee reer magaalka ahayd rasuulka su-aasha kumay elin kumay celin kareen wuxuu yihi waxaad xoraysaa qof raqabada la haystana sii daa miyaana isku mid unahayn asxaabtii may weydi lakin se wuxuu ku hi walaysa oo miyaana isku mid unahayn rasuulku wuxu uhi alayh isalaatu wasalam wuxu uhi laa maya isku mid maaha cidqun cidqu nasama qof xorayntiisu waa an tactiqa nasama waa inaad xorayso waxay ka dhigan tahay waa inaad kaashkaaga bixiso aada sii dayso waa nin kasoo maaha maxaa ku haysta intaas intaa qiimihiisu wey iga iibi waa tani hoo maca salam waad ka xor baa tahay kaasi waa ka wafaku raqabati qofka raqabadiisa la haysto inaad furfurtaana an tuciina cala araqabati waa inaad kaalmayso qof baa wuxu uhi waar nin yahow waa lay haystaayo addoon baan ahay waxaa laygu xidhay haddaad kun doolar keento waa lagu sii deynaya shan boqol baan haystaa ya shan boqol baa iga dhiman laba boqol baan kugu daraya baad tir qayb baad ka noqoto shantiiba waad siisay amase qofki baad kala hadashay war heedha waxaad tirta ninkan miskiinkan inuu iska sii daa maxaad ku haysataa faku raqabana waa caynkaas waayo wuu kala saaray walmaniixatu waa maniixada waxaa la idhaahdaa waa neefka xoolahaahe la isu siiyo maxay maalka la isu siiyo maalka maalka la isu siiyo walmaniixatu araguub amba alwakuuf walaga qaarkood inay qorayaan almaniixatu alwakuuf waa isku macne waa neef maaragtay maal aada u bixiso oo weliba neef caano badan alraguub waa neef aada u caano badan inaad u bixiso maxaanku idhaahdaa inaad maal u bixiso wاlfay عalىa diraxim qofka qaraabada aad tihiinna ee ku jaran inaad usoo laabato alfay waxay ka dhigantah qof ay isku dhacdeen oo ay islaysan oo kala go'deen in soo laabashadu xaggaaga ay ka timaado uu ku dulmiyey meel buu kaaga dhacay uu ku xumeeyey aad dabeeto waad cadhooto waad ka tagtay intaad issoo ladqabaysa adigu aad isa soo waaniso inaad dib ugu soo laabato ad qaraab xidhiidhintiisii aad bilowdo fain lam tuiq daalika taa haddaad awoodi weydo oo inta aan kuu sheegay aad samayn kari weydo faamur bilmacruufi wanha cani lmunkari dadka wanaagga u sheeg xumaantana ka reeb war waxaas waa xumaanay iska daaya war wanaaggaa ka tagteen sameeya afka ka hadal fain lam tuiq daalika taa haddaad awoodi weydana fakufa lisaanaka ilaa min khayr carabkaaga hayso afkaaga khayr mooye wax kale iga ka soo bixin haddii waxba aad tari weyday oo dadkii waxba aad siin weyday oo kii maaragtay la haystay la qafaashay aad soo furan kari weyday oo xoolahaaga aad maal ka bixin kari weyday oo xumaanta aad dadka ka reebi weyday oo wanaagga aad fari weyday dadka ha waxyeelayne afkaaga hayso khayr mooye wax kale afkaaga yaanay ka soo bixin wuxuu la macneeyey xadiiskii kale ee dheeraa kufa kufa calayka lisaanaka walzam baytaka wabki calaa khaii'atik qofka waxaa lagula teliyey markay xaaladdu faraha ka baxdo carabkaaga hayso gurigaaga fadhi dembigaad gashayna ka oy dembigaagiina ha ku cusleeyo dembigaaga u fiirso dadka dembigooda laguma dirin xaaji dadka dunuubtooda iyo qaladaadkooda iyo xumaantooda laguma dirine waxaa laguu diray adiga dembigaaga iyo xumaantaada iyo qaladkaaga ha isilaawin ha qaldamin ha qaldamin fakufa lisaanaka ilaa min khayrin xadiidka waxaa soo wariyey axmed iyo ibn xibaan iyo bayhaqi waana xadiis صaxiixa wsali اllahuma wslm wbaarak calى sayidina muxamedi waaalihi wasaxbihi wslm